wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka puntland ayaa magaalada garowe tababar la xiriira nidaamka maamulidda mashaariicda ugu qabtay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaraddaasi tababarkan ayaa waxaa kasoo qeyb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha puntland agaasimayaal iyo qaar ka mid ah shaqaalaha ka howlgala wasaaraddaas agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka puntland mudane xasan maxamuud ciise goodax ayaa ka warbixiyay muhiimadda tababarka
tababarkan waa maaragtay wuxuu ku saabsan yahay maamulka mashaariicda tababarkani waa mid ka mida kuwii ugu muhiimsanaa oo wasaaraddeenu maarata ay qabato dadka ka qaybgelayaana waxa weeye waa tiimkii maarata shaqada taayirka wareejinayay weeye mishinkii shaqada weeye sidaas maarata muhiim ugu yahay wasaaraddeenna wuxuu kaloo muhiim u yahay inaan baahi weyn u qabnay maaragtay tababarkan wasaaraddeena u qabtay marka saddexaad waxaa muhiim ka sii dhigaya tababaraha oo ah qofka maaragtay koowaad ama qofka labaad mid noqon kara haddii la yidhaahdo puntland cabdisaaq bocad oo tababarka bixinaya marka sidaa darteed waxaan rabaa halkan inaan idinka soo jeediyo wakhtiga inaan la goyn karin oo aan marat soo jeedinaya haddaan ahay agaasimihii guud in casharadan sida ay tahay looga faa'iidaysto wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka puntland doctor axmed cartan oo dahfuray tababarka ayaa kula dardaarmay shaqaalaha in ay ka faa'iidaystaan tababarkan anna waa sii taakiidinayaa waxaa ahayd gaab ama waxay naga maqan bay ahayd in aad maamuli karto mashruuca ama qoran karto ama sida mashruuca loo maamulo aad taqaanin waa arrin muhiima cabdisaaqna waa khabiir in badan ka shaqeynaya shaqada tan ka faa'iidaysta active noqdo oo de arwaaxaas ka fadhiya ha noqonine question answer session oo haddaad meeshaad fahmi weyda noogu celiya dhaha noogu celi dhaha waa idinku celinayaa oo marka waa inaad active noqoto proactive noqotaan tababarkan ayaa waxaa baahi weyn u qabay shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka puntland taasi oo wax badan ka bedeli doonta nidaamka loo maamulo mashaariicyada la xiriira xanaanada xoolaha